shirkan ayaa diiradda lagu saarayay horumarinta iyo isku xirka adeegyada caafimaadka iyada oo la adeegsanayo tiknolojiyadda casriga ah si loo helo nidaam caafimaad oo ka jawaabaya baahiyaadka bulshada soomaaliyeed ay qabaan furitaanka shirkan ayaa muujinaya muhiimadda ay leedahay isbeddelka dhanka tiknolojiyadda iyo caafimaadka iyada oo laga duulayo sidii loo hagaajin lahaa adeegyada caafimaad ee dalka iyo kor u qaadista tayada daryeel ee caafimaadka shacabka soomaaliyeed mas-uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka soomaaliya dhakhaatiir iyo marti sharaf kale oo ka qayb gashay madasha ayaa kasoo jeediyey khudbado tilmaamaya ahmiyadda ay leedahay hirgelinta adeegani ee iska caawinaya tiknolojiyadda iyo caafimaadka marka farxad gaara inoo ammaanta inuu shirkan wakhtigan uu kusoo hagaago iyadoo qorshihii qaranka ee national transformation plankii uu qoritaankiisa gebagabo marayo almost sector kasta oo kamid ah sectorada uu ka kooban yahayna ay qeyb digitalization oo ku jiro caafimaadka oo keliya waxaan xusayaa in labiiyo tobanka initiative ee la identify gareeyay ilaa hadda ay qeyb ka tahay digitalization of the health system horta aqoonsigu waxaa laga yaabaa inta badan dadku waxay inta badan dadka aan markaan la kulanno ama wacyigelintaan sameynayno waxaa la i d carki i d carki ma haysaa aqoonsiga waxaa loo haystaa keliya i d car aqoonsigu laakiinse waxaan rabnaa inaan maanta halkan ka sheego aqoonsigu waa noloshaadi qof aan aqoonsi lahayn waa qof aan jirin adduunka saasaa laisla waafaqay waxaana ku garan kadhaa markii la dejinayay nidaamka maaragtay dastuurkeena qofka aqoonsigiisu waa xuquuqdiisi waxaa laga dhigay xuquuq uu isagu leeyahay waxaan rabnaa waddankeena inuu horu u kaco waa ujeediyay brimary health careka markii laga hadlaayo kulli statistican inaysan loo xaraysanin inay muxuu ahaa maanta bilow tahay waa muxuu ahaa initiative fiican wax fiican ayaan bilownay waxaan rabnaa inaan ka dhabayno transformationka aan hadda wadankeena aan rabna inaan ku bilaabnay oo dawladdeena dan qaran ay bilaawday waxaan rabnaa inaan hirgelino waxaan rabnaa idin kale inaadna garab gashiin wasaaradda caafimaadka waxay idiin ballan qaadaysaa inaad nagala shaqaysiin maxa istaraatiijiyo wax kasto dhexdaasa idiin taallaa wax annaga aan gooni u wadana mar jirto isbitaalladeena privateka iyo publicaba waxaa jira system internal ah ay isticmaalaan oo digitalize isagana waxaasoo dhan waa sparks iyo jaranjarooyin saxa oon dhihi kara meeshaan hadda mareyna waa meel aan ka fikiri karo next step forward meesha aadi lahayn ka qaran ahaan soomaaliya iyo caafimaadkiisa visionkeenna iyo missionka aan soomaali ahaan u wadno iyo programkan maanta ehealth systemkan iyo digitalization of waxaa soo bilaabmay waxyaabo badan oo ahayd asal oo ahayd waxaa xasuustaa markii aan joogtay wasaaradda howlaha guud in mataqaanaa programka kaararka caafimaadka ee health plus runtii loo qeybiyey almost sideed iyo toban wasaaradood oo dowladda soomaaliya ay runtii kaararkaas shaqaalahooda wada gaareen waxa oo dhan oo waxyaabo visionary ah oo dalkeenna uu hadda runtii uu taagan yahay meel aan wada dhaqaaqi karo wasiirka wasaaradda tiknolojiyadda ee xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya maxamed aadan macalin soomaali oo ka hadlaya ahamiyadda ay leedahay horumarinta tiknolojiyadda iyo casriyeynta tiknolojiyadda geyga ayaa sheegay in ay wasaaradda tiknolojiyaddu kaalin buuxda ka qaadan doonto nidaam kasta oo lagu horumarinayo laamaha dawliga ahi
annaga ka wasaarad ahaan shuruucdii digitaalka lagu maamuli lahaa horta waa la diyaaraan la nahayo inta badanna waa diyaarinay inta noo hartayna qorshahay noogu jiraan oo waa gebagabo mid midaas waayo wax kasta oo aragtaan sharcigay u baahantay shuruucdaas marka waa naga diyaar arrinka labaad waxaa waaye deytada la aruurinaayo oo dalka ama caafimaad ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto ama wax kale ha noqoto waxay u baahan tahay meel lagu keediyo systemiska dalka ka jiro inta badan meelo kala duwan oo dalka ka baxsanaa lagu haaya oo khatar ku ah qarankeena oo khatar ku ah waxa laga shaqeynayo deytada laga soo aruuriyo dadka soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed horta meel lagu keydiyana inaan sameyno mas-uuliyad gaara naga ugu dambeyn ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya mudane cabdisalaan cabdi cali dhaay oo ka hadlaya munaasabadda ayaa adkeeyey in horumarinta tiknolojiyadda iyo adeegyada caafimaadka ay muhiim u tahay mustaqbalka caafimaadka bulshada loona baahan yahay wada shaqayn dheeraad ah oo ka dhexaysa dowladda hay-adaha caafimaadka iyo shirkadaha tiknolojiyadda gaarka loo leeyahay iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaantoodba marka muhiimad weyn bay u tahay oo waxa ay soo ay runtii hoos u dhigaysaa in qof intuu isbitaal tago hadduu isbitaalka ku qanci waayo isbitaal kale uu tago haddana mar labaad la yihahda x-ray baad maraysaa scan baad maraysaa laab baad maraysaa waxaas oo dhan waxay noqon doonaan wax lagaga badbaado haddii la helo systemkan maanta halkan loo fadhiyo maxaa yeele waxaa la rabaa dhakhtarka isbitaal banaadir fadhiyo ama ordogan fadhiyo ama any isbitaal private ha ahaado ama public in markii meesha uu yimaado dhakhtarka uu geliyo identification numberkiisa which loogu fadhiyo inay niirad soo dedejiso uu qofkaas heli karo xogtiisa caafimaadkiisa waxa uu yahay waxa systemka ugu jiro wuxuu hore usoo maray hadduu laab maray bishii u dambeysay taasna waxay meesha ka saareysaa in qofka muwaadinka soomaaliyeed ay u badbaado dhaqaale maxaa yeele mar walba oo laab cusub aada martid it cost you lacag bay kuga cost garaynaysaa shirkan looga arinsanayo isticmaalka tiknolojiyadda casriga ah si loo xoojiyo nidaamka caafimaadka soomaaliya ayaa lagu wadaa in kaalin ballaaran uu ka qaato waxyaabaha ka soo baxa marka uu soo idlaado